habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga maaraysa washington
waa habeen jimcaha sagaal iyo tobanka bisha februari sanadkuna waa laba kun iyo kow iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband boggeenna v o a somaal com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacaddana caawana waxaa idiin soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobadaad idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka aynu ku eegayno cakirnaanta siyaasadda soomaaliya oo qarka u saaran in muqdisho ay ku celiso colaad sokeeye wuu ku fashilmay afar sano kadib xilligiisoo dhammaaday in magaalada muqdisho ay caasimadii dagaalo ka socdaan aniga hadda hadda wax igu soo dhacayo majeeda cabdillah maxamed cabdullaahi farmaajo magaaladan weli madaxweyne ka sii ah inay magaaladan caadi kusoo noqoto anigu ma qabo walxaa fashilmay in la yidhaahdo waxa baa fashilmay waxa waaye meelaan loo noqonin wa wax ma fashilmine wixii naga halaysan aan samaysano wixii naga qaldan aan saxano waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin aan ku eegayno wararkii ugu dambeeyey ee xiisadaha hubaysan ee ka dhashay banaanbixii baaqday ee mucaaridku maanta ay ka dhigi lahaayeen magaalada muqdisho raggeen halkan taagan waxaan qabannay shir jaraa'id shirkaas jaraa'id wuxuu ku saabsanaa in labadii madaxweyne ee madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ka horraysay iyo guddoomiyihii baarlamaanka ee soomaaliyada hore saddexdooda lagu weeraray hoteelkii ay degganaayeen iyadoo lala damacsanaa dil maantay waxaa ku xigtay in murashaxiintii iyagoo bannaan baxaaya oo adduunyadu ay fiirsanayso soo xabadeeyey qodobadaasi iyo qaar kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo sahre ciilo nuur
madaxweynaha dalka aljeeriya cabdilmajiid tabaane ayaa ku dhawaaqay inuu kala dirayo mudanayaasha aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi oo wax ka yar hal sannadood uga harhsan tahay muddo xileedkoodii shanta sannadood ahayd tabaane ayaa sheegay inuu ku baaqi doono doorasho si loo dhiso hay-ad cusub iyadoo loo marayo doorashooyin ka madax bannaan musuq maasuq iyo lacaga la kala qaato madaxweyne tabaane ayaa sidoo kale sheegay inuu iskushaandhayn ku samayn doono xukuumaddiisa afar iyo labaatanka saacadood ee soo socda mase tabaane oo hore ra-iisul wasaare uu ahaa xilligii madaxweynihii hore cabdilcasiis butafliiqa ayaa loo doortay madaxweyne intii ay socdeen dibadbaxyo lagu dalbanayay inuu ka dego xilka madaxweynihii xukunka hayay hogaamiyaha dalkaasi aljeeriya oo ku yaala waqooyiga qaaradda afrika ayaa sidoo kale amar ku bixiyey in la sii daayo lixdan xubnood oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa mucaaradka oo mudaharaadyo ay dhigayeen dartood loogu qabtay islamarkaana xabsiga loo taxaabay sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii master tabane ayaa sidoo kale sheegay in baarlamaankan oo haatan kala diraya badankoodu ay taageero u ahaayeen madaxweynihii hore ee xukunka laga tuuray cabdilcasiis butafliiqa islamarkaana tallaabadani ay ka mid tahay dib u habeyn lagu sameynayo xukuumadda dalkaasi war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ayaa lagu sheegay in xukuumadda cusub ee madaxweyne biden ay diyaar u tahay in iiraan lagala hadlo arrimaha ku saabsan sidii dib loogu noqon lahaa heshiiskii sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii dowladaha dhinaca militariga ugu xooga weynay ay iiraan la galeen balse maraykanka uu ka baxay markii uu talada qabtay madaxweynihii hore donald trump heshiiska oo looga dan lahaa in xukuumadda teheraan lagaga hor istaago inay kubciso hubkeeda niyukliyeerka taa beddelkeedana laga khafiifiyo cunaqabataynta saaran ayaa haatan la doonayaa in dib loo soo celiyo tallaabadan ayaa ka tarjumaysa isbeddelka ku yimid hoggaanka sare ee dalka maraykanka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinkan ayaa carabka ku adkeeyey mowqifka madaxweyne biden ee ku aadan in washington ay doonayso inay ku laabato heshiiskii sida wadajirka ahaa loola galay iiraan ee loogu magacdaray qorshaha wadajirka ah ee waxwada qabsiga haddii teheraan ay buuxiso fulinta qaybtii heshiiskaasi ay ku lahaayeen iiraan ayaa si qabow uga jawaab celisay fikirka maraykanka ee ku aadan arrinka uu kusoo bandhigay master blinkan intii lagu guda jiray kulan dhinaca maqalka iyo muuqaalka oo la yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ingiriiska faransiiska iyo germany guddiga u ololeynaya arrimaha dimuqraadiyadda ee dalka miyamaar ayaa ugu baaqay shirkadaha ajaanibka ah inay xidhiirka u jaraan janaraalada dalkaasi awoodda kula wareegay kadib markii dhowr shirkadood oo hore xidhiir ula lahaa dowladdii waddankaasi ka talinaysay ay u muuqatay inay sii wadaan iskaashigii ay la lahaayeen dowladda xubnaha guddigaasi mayamaar ayaa ugu baaqay shirkadaha shisheeye ee maalgashiga ku sameeya wax soo saarka shidaalka in ay ka baxaan heshiisyadii iyo iskaashiga ay hore ula lahaayeen dowladda maadaama oo xukuumaddii afgembi lagu sameeyey kowdii bishan februari ee sanadkan aynu ku jirno milatariga ayaa talada dalkaasi lagala wareegay sanadkii labadii kun iyo kow iyo tobankii iyaga oo ku dhowaad konton sannadood xukunka dalkaasi uu ku jiray gacanta milatariga muddo toban sannadood ah ayaana laga joogaa muddadii ay dowladda rayidka ahi ka arriminaysay dalka barma milatariga dalkaasi ayaa si buuxda ula wareegay gacankuhaynta dalkaasi bishan februari kowdeedii kadib markii sida la sheegay xisbiga n l d magaciisa loo soo gaabiya uu ku guulaystay doorashadii sanadkii hore islamarkaana la sheegay inay sameeyeen wax istabamarin iyo musuq maasuq eedaha khiyaamadaasi la sheegay oo aan lasoo bandhigin wax caddayma ah
aad bay umahadsantahay zaare cidla nuur oo warkeena la socodsiinaysay taasi ayd halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a magaalada muqdisho weli waxaa ka ogan xiisad ka dhalatay banaanbax muqdisho ay ku qorsheeyeen inay ku qabtaan xubnaha musharaxiinta kaasoo sababay in iskudhac uu dhex maro ciidamada dowladda soomaaliya iyo ilaalada gaarka ee musharaxiinta rasaas xoogan ayaa xalay iyo galabta laga maqliyey magaalada muqdisho waxaana rasaas habab ay ku dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa ka hadlay xaaladda ay gashay magaalada muqdisho sida uu warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle oo warkii ugu dambeeyey inoo soo diray dadka degan muqdisho ayaa xalay xilli dambe ku soo toosa daryanka madaafiic ka dhacaysa gudaha magaalada waxaana dagaalka xalay sakdii dhex uu ka bilowda agagaarka fagaaraha daljika daahsoon halkaasoo ahayd bartilmaameedka inuu ka dhaco bannaanbaxay soo qabanqaabiyeen mucaaradka ka soo horjeeda dowladda soomaaliya rasaas ayaa laga maqlaya agagaarka hoteelka maa'ido ay degganaayeen musharaxiin madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed xasan sheekh maxamuud iyo shariif xasan sheekh aadan waxayna qaarkooda warbaahinta la hadla ay ku aadeeyeen dowladda inay waar ku soo qaado hoteelka ay degganaayeen iyadoo la joojinaya bannaanbax nabadeed sida ay sheegeen oo ay ku wadeen inuu ka dhaco fagaaraha daljika daahsoon aan ka fogayn hoteelka ay deggan yihiin dadka muqdisho ayaa saaka ku soo toosay iyadoo guud ahaan waddooyinkay xiran yihiin waxaana isgoysyada muqdisho lagu arkaya dabaabadaha dagaal ay wataan ciidamada amniga iyadoo guud ahaan isku socodka magaalada la joojiyey barqadii maantana mar kale ayay rasaas ka dhacday waddada aada garoonka aadan cadde halkaasoo bannaanbaxay hor kacayeen musharaxiinta kala ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre cabdiraxmaan cabdishakuur warsame cabdikariim guuleed iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre oo bannaanbaxa la risaaseeyey kadib la hadla saxaafadda wuxuu ku eedeeyey dowladda ina isku dayday inay khaarijiso musharaxiinta bannaanbax horkacayay sida uu ku eedeeyey dowladda soomaaliya xalayto raggeen halkan taagan waxaan qabannay shir jaraa'id shirkaas jaraa'id wuxuu ku saabsanaa in labadii madaxweyne madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ka horreysay iyo guddoomiyihii baarlamaanka ee soomaaliyada hore saddexdooda lagu weeraray hoteelkii ay degganaayeen iyadoo lala damacsanaa dil maanta waxaa ku xigtay in murashaxiintii iyagoo bannaan baxaaya oo adduunyadu ay fiirsanayso la soo xabadeeyey xabadihiina allah caafiyo inta dhimatana allah u naxariistay dad soomaaliyeed ay ku waxyeeloobeen isla xabadihii ishii dhaqaale oo dalka soomaaliyeed uu lahaa oo ahaa aeroboorka xabadihii annagana la ku soo ridaayey ayaa aeroboorkii madaafiic ah ayaa aeroboorkii madaafiicdii ay ku rideen ayaa gubanaya hadda dowlad goboleedyada waxaan rabaa madaxdooda inaan u sheego waa madax soomaaliyeed oo aan wakhtigii muddaxiloodkoodii dastuurku siinaya aanu dhammaan oo sharci ah waa inay ogaadaan mas-uuliyadda ugu weyn dalka iyagay saaran tahay mas-uuliyad miisaaman waa inay ku shaqeeyaan oo macnaheedu tahay iyagaa laga rabaa xalka ee ma aha inay meel u fadhiyaan dowladd wakhtigeedu dhammaada gudaha garoonka muqdishona waxaa ku dhacay madfac aan la ogeyn halka uu ka yimid waxaana jiray warar sheegaya in hakad uu ku yimid howlaha garoonka waxaase idaacadda v o a da ay la hadashay maareeyaha hay-adda duulista rayidka axmed macalin isagoo sheegay inaysan jirin hakad ku yimid howlihii garoonka aadan cadde diyaaraduhuna ay shaqaynayaan
maqaayad terminaalka banaankiisa aan u dhoweyn ayaa dab yar qabsaday maqaayadiina kadib damisyaal ayaa gobolka banaadir maahay iyo waxba usoo degmaday waana la damiyey garoonka banaankiisayna ahayd marka wax cilada oo aan annaga dareennay halkii seven o'clocka garoonka soo galay haddan kula hadlayana waa laba iyo tobankii iyo iyo rubi duhurdamo marka intaasna weli waan dhex jooga hadda waa dhex taagan oo diyuuradii gaalka ayaa hadda garnay marka wax cilada oo hadda garoonka ka jiraa ma jiraan
wararka sheegaya in howlaha garoonku istaageen maxaa ka jira
ma waxba kama jiraan sababtoo ah garoonka markuu istaagayo waxaa howlihiisa hakad geliya hay-adda duulista reedka soomaaliyeed oo keliya annaguna wax cilada oo aan dareennay oo aan garoon hakad u gelino maynaan dareemin operationkiisa si caadi ayuu ku socday haddana aan kula hadlayo waxaa horteyda kacaya african express oo hadda kacday salaam ayaa ka horeysay diyuuradda freedom airline oo maaragtay
diyaaradda ethiopian airways ma timid mase imaanaysaa maanta
way imaanaysaa oo mas-uuliyadeeda la hadalnay way imaanaysaa wax yaroo dileeha ku dhacay sida naloo sheegay waana normal oo mar walba way dhacdaa wax aan isleenahay isbedel ayuu maxaa ku keenay dilayga maadaama ay tahay diyaarad caalamiya de waa caadi waa dilayga technicala keeni kara wax walbaa keeni kara waxay marmaray waxay sameeyaan diyuurad normal ethiopian airline waa taqaanaa diyuuradna galabtii timaada diyuuradna subaxda hore meelaha eleven thirty timaada marka haddii passengerku uu ku yaraado oo labada flight oo hal diyuurad ay isugu geyn karaan ayagoo qiimaha iyo macnaha iska ilaali ayay hal diyuurad isugu geeyaan flightkaas waxay isugu geeyeen meelaha sagaalka jiri oo kale ayay isugu geeyeen marka
qof jooga gudaha garoonka waxau ii sheegay in maqaaxi ku taal meel baakin ku dhow oo gudaha garoonka ah in madfac ku soo dhacay oo khasaara dhashay marka waxa ku soo dhacay baakinka u dhow xafiiskaaga miyaan khatar ku ahayn gudaha garoonka
horta eerboorka dadku waxbay u kala yahaan eerboorka xidaab wuxuu leeyahay aada u weyn marka annagu aviation ahaan eerboorka waxaan unoqona u naqaanaa airportka inta ah ayaan airport naqaanaa marka wax ka dhacay kilometerka xagga wax ka dhacay annaga wax micno ay noo samaynaan mala operationkeena saamaynta mayeesaan waxana annaga xirfadeena tahay annaga naqaan waxa diyuurada effect ku yeelan kara iyo waxaana ku yeelan kara iyo wax sababi kara in garoon la xiray iyo inuu furnaado marka xirfadda hay-adda duulista rayidka iyo midda aan uleeyahay anoo kaashanaya wax sababi kara in hakad la geliyo
ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa muuqaal kooban uu soo duuba wuxuu ku celiyey inuu diyaar u yahay inuu la fadhiisto mucaaradka oo cabashadoodu dhegaysto wuxuuna ugu yeeray shacabka ku nool muqdisho inay difaacdaan nabadda iyo dowladnimada siduu hadalka u dhigay
waxaan rabaa halkan inaan kala hadlo shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada muqdisho inaan aad iyo aad uga xumahay wixii ka dhacay magaalada muqdisho afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxa ayaan darro ah in iyadoo lagu jiro sanadka labada kun iyo koo iyo labaatanka uu qof sheegto inuu qabsaday magaalada muqdisho uuna sheegay in aysan dowlad ka jirin waana arrin aada iyo aada foolxumo oo ah iyadoo ay dalka ka jirto dowlad xor ah oo madax bannaan waxaa kaloo ayaan darro ah in ciidamadii mas-uulka ka ahaa ciidamadii qaranka ee geesiyaasha ee u soo halgamay u dhimanayay soomaaliya weerar lagu qaado oo la taagereeyo uuna ka bilowda falkaasi xalay dhacay meeshaasi waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay ilaaliyaan midnimadooda shacabka muqdisho waxaan leeyahay waxa loo socdo waa hantidiinni waa naftiinni waa guryihiinni in lagu burburiyo waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin dadaalka iyo garashada aada muujiseen inaadan raalli ka ahayn inaad taageertaan wax kasta oo lagu carqaladaynayo midnimadiinna maalkiinna naftiinna iyo xoolihiinna waxaan leeyahay dowladda aan aniga mas-uulka ka ahay ee xukuumadda ah oo aan ra-iisul wasaaraha ka ahay diyaar ayaan u ahay sidaan horay idinkugu sheegay in aan la fadhiisto qof kasta oo cabasho sheeganaya hadday ahaan lahayd mid doorasho mid amni iyo mid kaleba waxaan leeyahay qof kasta soomaali ah xaq ayuu oo dastuuri ah ayuu u leeyahay inuu mudaaharaado laakiin waa inuu mudaaharaadkaasi noqdaa mudaaharaad nabadeed oo ay ilaalinayaan ciidamada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya raalli marnaba kama noqonayay mudaaharaad lasoo abaabulay oo ay horkacayaan ciidamo oo kasoo horjeeda ciidamadii dowladda waa arin foolxun inaan arintaas aqbalno dhammaanteen mudaaharaad hubaysan marnaba kagama jiro meel jabtarka dowladnimadeenna lama oga xaaladda siyaasadeed iyo midda amniya muqdisho oo afar labaatankii saac lasoo dhaafay si weyn looga dareemaya dhaqdhaqaaqyada ciidan iyo isku horimaadyada ka dhacaya magaalada waxaana maanta aan suuro gelin in la iskugu soo baxo fagaaraha daljika daahsoon halkaas oo mucaaradku ay ku baaqeen bannaanbax nabad inay ku samaysanayaan balse taa aysan suuragelin cabdulqaadir okey v o a dhinaca kale qaar ka tirsan aqoon-yahanada dhallinyarada ah ee soomaaliyeed ayaa aragtidooda ka dhiibtay qalalaasihii saacadihii lasoo dhaafay ka jira magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waryaheena cabdicaiis barrow ayayna u warrameen magacaygu waa cabdirashiid aadan aw yuusuf haddii aan aragtideeda ka dhiibto wixii dhacay xalay ilaa saakay waxaan ku tilmaami karaa wax aad iyo aad looga xumaado lixdan sano kadib gobonnimadii soomaaliya inaanaan lahayn hanaan dowladeed saldhigta ee weli lagu wareegayo xabad iyo dagaal iyo qori iyo kuraas aad baan runtii uga xumahay talaa ahaan waxaan kusoo jeedin lahaa ummadda soomaaliyeed in dheergaradkeedu inay dib ugu xisaabtamaan inay dib u xisaabtamaan uguna xisaabtamaan hanaan dowladeed in loo baahan yahay suurtagal ka dhiga in la wada noolaado aad mahadsantihiin wasalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu magacaygu waa daacad cali madoobe waxaan ahay aqoon-yahan soomaaliyeed xasuustayduna waxay bilaabatay wadanka oo dabka shidan yahay dhibbelo naareedna ay ka hoorayaan haddana nasiib daradaydu xalay saqda dhexe ayaa waxaan ku salalay muuqii qurxoonaa ee caasimada muqdisho ee lagu radinaya dhiig dhacdooyinka daruusaha siyaasadda xanaanka dowladnimo akhlaaqda aadanaha iyo garashada shaqsiga khilaafsan ee lagu oogayo colaadaha laguna quusinaya iftiinka dowladnimo waa mid quusinaya shacabka isku muujiyey curashada dowlad xana qaado waxaan ugu baaqayaa hay-adaha dowliga ah ciidamada qalabka sido in la dhowro xuquuqda aas-aasiga ee muwaadinka lana sugo amniga qof walba oo soomaaliyeed oo harsado xagoogta dowladnimada waa mahadsantaha cabdicasiis magacaygu waa xasan mudane waxaan ahay baro jaamacadeed runtii wixii dhacay waxay ahaayeen wax aada looga xumaado oo laga baaqsan kara haddii labada dhinacba ay dadaal badan ku bixin lahaayeen waana wax runtii sawir aada u xun ka gudbinaya xaaladda kala guur ee dalka uu ku jiro iyo guud ahaan dowladnimada iyo siyaasadeenna wax qurux badan ma ahayn runtii waxaan isleeyahay mas-uuliyadda koley tago dadaa qaadan doona labada dhinacba waa inay mas-uuliyadda qaataan waayo arintan haddii ay dadaal iyo latashi badan ay gelin lahaayeen labada dhinacba way ka baaqsan kareen in wixii maanta dhacay runtii ay dhacdo waa cabdiraxiin xaaji cadow cabdulle waxaan ahay arday wax ka barta magaalada muqdisho kuna dhashay runtii aad ayaan uga xumaa maanta wixii dhacay bilooyinka horena isma dhehaynin wixii maanta dhaci doonaa dhici doona ismaana dhehaynin waxaan baaq u dirayaa midooda musharaxiinta ugu baaqay in banaanbax nabadeed qaban doonaan way arkeen maanta natiijada kasoo baxday ee banaanbax nabadeed ay ku sheegayeen waa aragtay natiijada kasoo baxday ma ahayn mid wanaagsan dadka bulshada iska daayay ayagaaba dhibaato kasoo gaartay runtii wadadan ma ahan wado oo lawada dhan yahay oo soomaali dhan ay jeceshahay in wax lagu raadiyo ama ku helaan dadka dhanna waxa ay ka wadsiman yihiin in lagu helo wadada nadiifka miska nabadda oo wadahadalka in la wada fadhiisto kuwaasi waxay ahayn qaar ka tirsanaa aqoon-yahanada dhallinyarada soomaaliyeed oo aragti ka dhiibanayay qalalaasihii saacadii lasoo dhaafay ka jira magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyagoo u warramayay cabdicasiis barrow markana kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadku aynu ku eegeyno cakirnaanta siyaasadda soomaaliya iyo xiisadaha ka dhashay arrintaas wariyaha v o a muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya
waxaad meel kastoo joogtaan kula soo dhowaada barnaamijka faaqiidaada toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga maanta oo jimcana barnaamijka faaqiidaada waxaynu ku eegi doonaa xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya ee hadda gelaysa weji kaloo cakirneena waxaana xala saqdi dhaxa muqdisho dagaal uu ku dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo ciidamada ilaalad u ah midowda musharaxiinta midowda musharaxiinta oo hadla waxay sheegeen in lagu soo weeraro hotel ay deganaayeen madaxweynayaal hore xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed halka dowladda soomaaliya ay sheegtay ciidamo maleeshiyaada inay soo weerareen fadhiisana ciidamada ammaanku ay ku sugnaayeen sida uu sheegay wasiirka amniga gudaha xukuumadda wakhtigu ka idlaaday haddaba xaggee laga aadaya xaaladan cakirnaanta ee doorashada soomaaliya salka ku haysa iyadoo weli aan heshiis laga gaarin arrinta doorashada soomaaliya barnaamijka faaqidaada ayaan guud ahaan qodobkaas maanta ku eegi doonaa hadduu rabiidmo barnaamijka waxaa igala qaybgelaya wasiirka hore wasaaradda waxbarashada xildhibaan cabdulaahi goodax barre oo si weyn kaga soo horjeeda baaqashadii banaanbaxa muqdisho ka dhacay iyo dowladda tillaabada ay qaadee la xiriirtay iskahorimaadka muqdisho ka dhacay xildhibaan daahir amiin jeesow oo isagu sheegaya in banaanbaxa ahayd in la fiiriyo marka hore intaanu dhigin ka hor sida uu ku doodayo waxaa sidoo kale barnaamijka nagala qaybgelaya xuseen macalin maxamuud oo si gaar amni kaga faallooda la taliyii hore amni qaranka ee madaxweyne farmaajona soo noqday sidoo kale waxaa barnaamijka qayb ka ah doctor axmed kayre oo shuruucda caalamiga ee lowga b h d ka diyaarin islamarkaana si dhow ula socday arrinta doorashada iyo xaaladda hadda meeshay marayso dhammaantiin soo dhowaada xildhibaan cabdullahi goodax barre xalay wakhti dambe dadka muqdisho rasaasay ku soo tooseen banaanbax ayay mucaaradka wallaamiyeen laakiin mausan dhicin fagaaridda jika daasoonna meel colaaday noqotay see wax u dhaceen
bismillahi raxmaan raxiim ka qaybgalayaasha barnaamijka iyo dhammaan soomaalida waa salaamaya adigana waa salaamaya wixii xalay dhacay runtii wax wanaagsan ma ahayn nasiib darro usoo horeeyatay muxuu ahaa geedi socodka siyaasadda soomaaliyeed iyo doorashooyinka ayay ahayd waxay kaloo nasiib darro ku ahayd in ciidanka soomaaliyeed runtii calaamad madow oo ku dhacday ayay ahayd mar hadday ka qayb galeen siyaasadda muxuu ahaa oy qayb ka noqdeen siyaasadda waa nasiib darro kale oo usoo hoyatay qaranka iyo ciidanka soomaaliyeed cid guulaysatay inkastoo guul ay sheegatay dowladdu ay leedahay waa dadkii waa jibinay waa racdeynay waa waxaynay muxuu ahaa haddana guul lama yiraahdo waxaas dad isu soo abaabulay oo inay mudaharaadaan rabo amnigooda la sug waayey amnigood goobtii meel kale maaha goobtii finaamiino loogu duugin wax loogu duugin goobtii ka shaqaynayay in la weeraro oo mataqaanaa dabaabaad iyo wixii loogu talagalay in cadowga lagula dagaalo lagula dagaalo runtii nasiib darro aada u foolxun ayay noqotay taasna waxay dishay doorashadii iyo waanwaantii doorasho ay socotay xalay ayay meeshaas ku dhimatay
aad baad umahadsan tahay xildhibaan daar jeesow cabdulaa goaxbar waa maqlaysaa doodiisa walaac weyn uu muujinaa dastuurkii iyo madax banaanida lagu tuntuu leeyahay see wax u dhacan xaggaaga waa mahadsan tahay horta marka ugu horeyso siday wax u dhaceen waxaan filayaa cid maanta si dhab ah u sheegi kartaa ma jiro xalay dagaal baa dhacay dagaalkana laba ciidan oo u dhexeeyey labada ciidan anagu dalkeena de hadda waxaan ogsoonahay halaayid oo ciidama ciidamada dowladda oo muxuu ah afartaas ciidan ka duwan oo aan ogsoonahay ma jiro mudaharaadka mudaharaad ciidan wata hadduu yahay wax fiican ma aheen waxaase hadda xalka muxuu yahay aan ka abaarno sidaa
cidda mudaaharaadka waday xildhibaan daar way caddayd mucaaradka ee midowda musharaxiinta odayaala hogaaminayay meydyaha ka sheegay marka cidda mudaaharaadka wada ciidan maysan ahayn way caddayd oo way sheegeen marka hadda cidda mudaaharaadka waday hadday mudaharaad ciidan la socdo ay ahaayeen wax kaldana ay ahayd sababto waa mudaharaadka waa inuu yahay mudaharaad salmiya mudaharaad ciidan aan wadanin mudaharaad aan lagu dhiminaynin mudaharaad dowladda ciid dadkeedii oo soo banbaxay ma ayna xasuuqin dadkeedii oo soo banbaxay ma ayna xasuuqmada la gaarinba maanta ay ahayd mudaharaadka inuu sudhaco xalay waxa dagaal keenay ayaan anlayo hadda aan ii caddeen sababta oo aan aan aan ku sifayn karo iima caddo marka waxaan leeyahay wadanka xaalad wadan nugul oo aad iyo aad u jilacsanaan joognaa oo aanan muxuu ahay khillaasa qaadan karin baled iyo baadiye dalka ciidanka hadda oo xali dagaalama haddii laba ciidankeeni oo kala jabaanjawi ay ahaataa anigu waxaan leeyahay qalad waaye waxa weeye wadanka nabad ha lagu soo celiyo xasiloonida ha la soo celiyo muxuu ahay cadow hal cadow aan leenahay cadow aan leenahay waa kan maanta leegi iyo iyo muxuu ahay nabad ha lagu soo dabaalan leeyahay waa mahadsantahay doctor axmed kayre aad aad u- ula socotay arrintan iyo eh, arrinta doorashada xaaladda taagan maxaa muqdisho ka socda bal dadka u sharax eh, maanta oo jimco ah oo waktina bahadlayno maxaa soconaya
waa maasanta cabdulqaadir ikhyaarta kalena waa salaamayaa aniga waxaan rabaa inaan ku bilaabo horta dalkan waa dal aada u nugul oo hadda isku dayaya inuu ka soo baxo colaad oo wakti dheer qaadatay waddankaana dowladda hadda inta ay ka talisa meel aada u kooban waayo magaalada muqdisho hadda dhowr kilomitir banaanka haddaa uga baxda dad kale inay ka taliyaana macquula macnaha waxaa la isku dayayaa in dowladdiina xoojiyo nidaamka oo lagu shaqeeyo waddankaana waa waddan in dal qaanuun inuu noqdo la rabo qodobka afaraad oo dastuurka wuxuu leeyahay saamaynta oo dastuurka marka shareecada laga taga ugu sarreeya macnaa wax kasta iyo go-aan kasta iyo tallaabo kasta oo dowladda qaadaysana waa inuu asaga waafaqsanaado oo ay xagto macnaha marka mudaharaadku waa waa waa waa waa xaq dastuuri ah qodobka labaatanaad ayaa si fiican u sharaxaya xorriyadda gobolka qodobka sidii tobnaad ayaa sharaxaya marka mudaharaadkan waxay ila tahay kala xumo weyn inay dhacday musharaxiinta madaxweynaha madaxweyneyaasha markay ku dhawaaqeen in mudaharaad la qabto ana aniga waxay ila tahay tallaabada ugu wanaagsan oo meeshaas ka farreed waxay ahayd dowladdu inay iyaga la fadhiisato la wada hadlo macnaa si ammaana doo- loo qabto maxaa la dhihi jiray eh, mudaharaadkaas kabacdina wakti gaaban dhowr saacadooda qaalaheeda lagu kala tegi lahaa haddii macnaha laakiin waxaa muuqata in hadda la isku dayay magaalada wadooyinkana waa la xiray meeshii eh, lagu qaban lahaa mudaharaadka ciidan aa la geeyey eh, iska hor imaad ayaa dhacay macnaa waxay ila tahay marka inay kala xumo meeshaas ay ka muuqato lana rabo in caqliga iyo xigmadda loo soo noqdo waddanka waa waddan jilicsan ma awoodi karo in nidaam khilaaf iyo isku taag fara isku taagtaag uu hadda jalo macnaa haddaan caqli iyo iyo xigmad la isticmaalina macnaha waa waa meelaha aan joogin wax aada u sahla in dib uu uu hore ugu ugu dhaco waxaan u baahnay inaan hore u socono Eh, xuseen macalin eh, madaxa hidaal amniga xaggeedaan kaa siinaa bal ma- maxay maxay uga dhigaysaa xaaladii amniga markii horeba aan cagaha weyn ku taagnayn soomaaliya
cabdulqaadir waa mahadsan tahay arrintan horta runtii waa sida khiyaartii bala sheegeen waa ayaan darro oo aan dee dalkan uusan u baahnayn qof fili karay ama maskaxdiisa ay soo gelaysay dad dhahaya oo weliba dalkan madax ka soo noqday oo mudaaharadayna dhahaya in ay ay culays laga saaro ay u baahdaan inay iyagu ay maaragtay ammaankeeda ay sugtaan kadibna ammaan sugashadii hadda looga dhigay inay dambi noqotay oo ay eh, meeshaasu ay eh, yacni habeen saq dhexe waktiga xataa aad aad ka dareemayso uu dagaalku dhacay in uu yahay dagaal isku dhac uusan hayne hawl eh, eh, maaragtay ama howlgal diyaarsan oo cilmiyeysan inuu ahaa in xilligu ay lugtu yaraatay Eh, magaaladii oo dhanna ay maaragtay ka seexatay in maaragtay operation la sameeyey howlgal la sameeyey howlgal la sameeyey marka arrintaanu arrin eh, runtii eh, su-aal weyn dul saareysa eh, dadaalkii loogu jiray daldhiska dowlad dhiska iyo ciidan dhiska soomaaliya oo mar walba eh, waayadan dhan eh, lala tacaalayay oo ahayd ciidan noocee ah ayaa oo xalaal noocu noqon karaa ciidanka hadda oo howlahan hadda sanadihii u dambeysay oo andar maxamed cabdullaahi farmaajo eh, ka shaqaynayay Eh, ka hoos shaqaynaya ama ama hoos imaanaya maamulka madaxweyne mm.
ha ciidankaas ciidankii ay soomaalidu madax ku haysay maaha ciidanka ay soomaalidu madax ku haysay waxay waaye ciidan eh, dastuurku in uu eh, u dhaarta oo aanan qof u dhaaranin oo aanan howlaha siyaasadda aada uga fog Eh, ciidanka hadda la abaabulayo ama dhisan eh, xoog xoog ma dhisna laakiin intaa yartaa hadda abaabulan waxay ku dhisan yihiin ciidankii oo dalka la dumayey eh, qaabkay u dhisnaayeen oo ah inay qof u adeegaan marka arrintaas ayaa naxariis ugu weyn hadda oo aniga xaggayga iga muuqata meesha ayay noqonaysaa oo oo nagu celin karta waxyaabihii dee qoladii horeeta dhashay xildhibaan daahir dadku inay bannaan baxaan oy bannaanka yimaadaan oo oo ay dareenkooda muujiyaan dastuurkaa sheegaya daban aan ka nimaana ciidamada iyo sida ku socdaa laakiin walaaca la qabee doorashada iyo budhaca iyo daruufaha isfaham darro dadku inay muujiyaan xaq muu leeyihiin xaq baynu leeyihiin dadka inay mudaharaadaan maxaa loo diiday mudaharaadka yaa yaaba jiriba maanta ay ahayd waxa oo mudaharaadka lagu baaqay anigu waxaa isku baaqday iyo waxa dagaal unbaa dhacayaan xalika aan ka war helnay dad diiday oo magaysa oo bannaan baxaan diiday dadkaas anigu ma ogsoon waxaa keliya muhiimka waxaa weeye in dalkan waa dal lagu leh aanan kala ciidamaynin oo aan la siyaasadaynin oo mudaharaadka mudaharaadka shacabka ay dhiibanayeen aanan aan isaga ruuxiisa la siyaasadaynin oo dadkii saliim maskax saliima oo iilka soo goda ay ku mudaharaadaan dadka musharaxiinta odayaasha musharaxiinta ah ee hadda xilka muxuuha musharaxnimada u taagan anigu kuma ogsooni ciidamo iiga ka amar qaato oo oo gooni ah kuma aan ogsooni waxa dagaalami oo hadda aad weydiinaysaana waa laba ciidan marka arrintaas waxaa la rabaa dagaalka dagaal hal dhinaca kale maahene labada ciidan oo xal dagaalatay ayaa la rabaa sifayn in laga bixiyo oo la safiro ciidamada kala amar qaataan haddii muxuu ahay ciidamada mudaharaad mudaharaadka mudaharaad ciidamaysan ou yahay de dalkeena waan ognahay wuxuu yahay waa dal nugul waa dal dacbana waa dal aan aan rabnay inaan soo celino amnigiisa iyo kala dambeynta wax lagu laisku khilaafsan yahay doorashaada ay tahay waktigeeda aan dhexin waxa weeye dastuurka qodobka lixdanaad ee wax laga bedelay ee madaxweyneenii hore ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud isaga ruuxiisa uu soo jeediyey qodobkii labaatanaada uu soo jeediyey sharcigii lamar labaatan uu soo jeediyey oo baarlamaankii hadda joogay wax ka sii bedelay oo hay-addan hay-ad soo muxuu ahay lasoo doortaya bedeli kartaa kaasaa ay tahay in la ixtiraamo ee dalka dowlad la-aanaa ka jirta alaalala haddii la yidhaahdo dalku waa burbura haddii burburna cid ay uroon tahay malaha ninka maanta ciidan badan haysto oo rabo inuu dagaalamo iyo kii ciidina haysto iyo kii aan waxbaba haysanin dalkan inas burburo ciday dan ugu jirto mana marka waa inaan xal raadinaa hay-adda hay-adda muxuu ahay sharci dejinta waa dalkan dal baarlamaaniya waa dal burburi karo oo hay-adinkana burburi karaan maha baarlamaanka waa inuu shaqadiisa qabsadaa muxuu qabanaa baarlamaanka
hadde waxaa la rabaa isaga inuu go-aan soo saaro inuu isaga wax soo saaro loo baahanya
xildhibaandaahir si kooban aan ku weydiiyo in ciidamada amnigu oy siyaasadda ku milmaan walaaq ma ku haysaa aad iyo aad ay walaac igu haysaa nuuc kastaba nuuc kastaba in ay ciidamadayna siyaasad ku milmaan aad ay murug igu haysaa oo muxuu ahay ayku daro tahay laakiin laakiin aan fiirino yaa u qaabilsan amniga inay sugaan yaa u qaabilsan ilan dagaalka dagaal hal dhinaca mahan ilaamarku waray dagaalka dagaal hal dhinaca ma ahan dagaal oo laba ciidan u dagaala waayo labadaa ciidan yaa kala leh
cabdullahi gooda dagaala dhacay waxaa laisku hayna waa arrintii doorashada xaggee laga aadaa meeshan
waa mahadsantahay runtii waa si aan wanaagsan muxuu ahaa meesha laga aadayo horta waxaa fiican inaan isla qaadano isla fahmno ummadda soomaaliyeed ay fahamto waa waanti doorasho lagu qabanayay oo hadda ay u dambeysay baaldhabo halkaasi ku dhimatay xalay ku dhimatay farmaajo haddii uu u haysto inuu libin gaarayne anigu waxaan aaminsanaha xalay ayaa mustaqbalkii siyaasadeed dhintay meesha marka laga aadayo meeshaas waxa waaye waa in gacan saddexaad ay soo gashaa meesha ma ma muuqato doorasho sida hadda loo qabanqaabinayo inti loo qabanqaabiyo la dhammaystiro meeshaas xildhibaano ka soo baxayaan aniga iima muuqato xalay meeshaas ku dhimatay arrintaas mana u malaynayo inay inay xitaa isku imaan doonaan iska dhaaf wax kale waan kusoo laabana halka xildhibaan gooda doctor axmed khayre waxa la isku hayo dabcan waa doorashadii soomaaliya waxayna wayna wayna sii xumaanaysaa xaaladda marka xaggee laga aadaa meeshan
horta aniga waxaa isleeyahay markii la yidhaahdo abdaharaaq iyo maqasho oo noqdo oo la qabanayo guryaha markii korontada la gelinayo waxaa la sameeyaa moogta fiuska lagu xiraa oo haddii koronto badano soo gasho oo guriga ay soo gasho uusan u guban gurigu wuu isdamiyaa marka fiuskaasaa damiya tani waxay ila tahay mudaharaadyada oo nabadda ah iyo nidaamkan xoriiso qowlka iyo maanaa wadamada dimuqraadiyada qaabkaasay u shaqeeyaan maanaa inta khilaaf iyo gacanta hadal imaan lahaa waa la wada hadlaa afkaa laga hadlaa dadka dareenkooda waxay ku muujiyaan mudaharaadyadaas iyo qaabkaas haddii la diido oo mudaharaadyadii la waayana macnaa cabsi waxaa imaan karta in in dad kale ay qaabab kale ay wax isticmaalaan ani waxay ila tahay soomaaliya hadda ilaa labadii kun markii dowladda carta lasoo dhisay ilaa hadda nidaam fiican ayaa waxaa ku socday waxyaalo badan mar dagaalo iyo dhib waa soo dhex galeen laakiin waxaa socotay ilaa dhowrkii sanaba afartii sano mar inta doorasho la qabto awoodda laisku wareejiyo haddii marka madaxweynaha markaan jooga u guulaystana ugu taageero oo inta badan hadda sidii dhacdayna macnaha awooddiisi nabada lagu kala wareego ani waxay ila tahay halka xalo hadda ii muuqda waxay tahay in laga wada shaqeeyo doorasho laysla ogol yahay oo laysla ogol yahay in in la galo oo laysla galo doorasho oo laysla wada ogol yahay macnaha inaysan qofna dan ugu jirin meeshan in hadda oo oo maxaa la yidhaahdaa xoog ama laysku muquuniyo ama wax qorshe saasa lala yimaado in laisku tanaasulo la wada hadlo nidaam doorasho laysla ogol yahay la qabto sida ugu dhaqsaha badan waddankaana uu horey u socdo macnaa haddii nidaamka nabadda iyo qaabkan uu socon waa hadal hadda madaxweyne oo sheekh shariif uu maanta dhahayay xaqiiqada macnaha waa in miisaan weyn la saaro hadal culus waaye oo in lagu caqli qaato la rabo oo ahaa magaaladan hubna waa yeelaa dhalinyarana waa joogtaa laakiin mar rabna ina isticmaalno macnaha balaayada waa la kicin karaa waa sahlan tahay laakiin hadhowta in la demiyaa adkaanaysa marka ani waxay ila tahay hadda weli faraha kama bixin ama hala wada hadlo nidaamka doorashada ha layskaga yimaado go-aan ha laga gaaro ha la bilaabo waddankana sasa hore loogu wado xuseen macalin amnigaan usoo laabto rasaasaa weli dhacaysa magaalo waa magaalo colaadeed waxaa laga hadlayna waa arrintii doorashada marka see iskula jaan qaadi kartaa in doorashadana laga wada hadlo xaalada amninaysaan ahaato
walahi niyo cabdilqaadir waxaan isleeyahay waa kala horeysaa hawshu hadda hadda doorashada saldhig kama joogo waa xaaladan xaalad emergency ah oo dadkii iyo dalkii jiritaankiisa lahadlayo xabadaha iyo duldhacayo dagaal oosha kofiga ka socda marka arrimahaas iyadoo aan dee yani arrinta meeshii dadku isku raacsanayeen oo inuu dastuurku dadku hagaariyo lagu soo noqonin yani doorasho iyo xilligeeda hadda lala joogo waa ayaan daro boorka agtiisaan deganahay masaasa waxay u socotaa si aan caadi ahayn inaan maqlaysaan kuraaba marka arrinta cabdiqaadir way dhaaftay doorasho maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa la rabaa in uu yani xalay ilaa maanta waxyaabaha qaladka uu sameeyey in uu sida ugu degdegta badan uu uga noqdo kana soo noqdo dadkana yani nabadgelyadoodii iyo kalsoonidii dowladnimada lagu qabay uu soo celiyo haddii intaas ay dhici weyso anigu doorasho uma jeedo dan nabadana uma jeedo
xildhibaan daahir rasaasta dhacaysa waan naqlaynaa meel kasoo joogno waxaa laga hadlayna waa arrintii doorashada marka halka degdega muxuu noqon karaa way kala horeysaa baa la aaminsan yahay wuxuu noqon karaa in xabadda la joojiyo dalkan oo jilacsan oo aan isku wada raacnay intayna hadda meesha ku wada hadlayna aan isku wada raacnay in loo turo inaan la bara ficinin dadka masaakiinta iyo dadka bermageydada inaan la bara ficinin dadkan inaanan loo celinin meeshii ay ka yimaadeen dadkan walaalo waaye waxaa dhacayo oo dhan wax siyaasad adiga dowladda kamid ah xildhibaan xildhibaan daahir dowladdaas kamid tahay dadku ka qabatid adigu marka rasaasa la joojiyo
annaga baarlamaan ahaan dowlad ahaan baarlamaan ahaan inta hadda meesha ugula jirto kadigoo dowladda waaye intaan muxuu ahay markii haddii hay-adaha sharcidinta aad ka hadlayseen cabdullaahi iyo aniga waa kamidaan nahay marka waxaa la rabaa baarlamaanka soomaaliyeed jaanis ha la siiyo isagaa qal gaaraya isagaa go-aano kasoo saarayir asaa doorashadii mudaynaya asaa doorashadii xalkeeda raadinaya sharciga qodobka afartan iyo todobaad ayaa tilmaamaya si doorasho iyo cidda xaq u leh inay shuruucdeeda iyo ay samayso haddii waxa la isku qabsadeen taagtaaga ay taas tahay markii hore ayaa kaadi jidkeeda garta la noqday oo aan muxuu ahay dadaanan shaqo ku lahayn farta laga saaray waxaan ka codsanayaa xabadda in la joojiyo in loo turo hooyada dhibaataysan loo turo in laga warsuga baarlamaanka soomaaliya halim cabdullahi goedax barre bihii doorashada haddabaan isha ku wada haynaa daruufaha dhaqaya iyo tan amnigana waa waa xaalad soo korortay doorasho ma la aadi karaa hadda
ha waa mahadsan tahay waa la aadi karaa doorasho laakiin doorasho waxaa la aadayaa baarlamaankan hadda jiro inuu doorto madaxweynaha sababta waxa waaye waxa waxaanoo dhiba iyo waxaanoo rafaada ama gabadha ama dadweynedha ama muxuu ahaa maamul goboleedyo wax diidandha ama muxuu ahaa waqooyi iyo mataqaanaa kufsiga lagu hayo waxaasoo dhan waxay u dhacayaan kufsiga madaxweynaha marka si qaskan aan loogu sii socon xalku wuxuu ku jiraa in baarlamaanka hadda jiro uu doorto madaxweynaha oo dadkan yani baarlamaanku inuu intuu yimaado muxuu ahaa soo saaro muxuu ahaa waktiga muxuu ahaa kambeynku bilaabanayo iyo waktiga doorashada madaxweynuhu dhacayso iyo waktiga muxuu ahaa ajiirada la qaadanayo xalka rasmiga oo aan aan muxuu ahaa cidna isku haysan doonin kaas wey in maanta la yidhaahdo doorashada aan muxuu ahaa badbaadinno aan ka shaqayno ayadoo xabad saas u dhacayso macquulna ma aha xalku wuxuu ku jiraa in baarlamaanku uu doorto madaxweynaha baarlamaan waan leenahay baarlamaankeenu waa fadhigaa muxuu ahaa sida uu muujiyey muxuu ahaa farmaajo kalsooni uu ku qabaa oo waa sidaas usoo khudbeeyey oo wax usoo sheegay oo uu yiray aniga gacantan taagay wax aan qaban karo oo dambe ma jirto gacantan ka taagay marka baarlamaanka ayay howshu ay u taallaa middan baydha waa kasoo dhex gashay oo oo qoladan beesha maxaad yiraahdo internationalska ay aad u dareynayeen tiina waad aragtaa way dhimatay xalku waxa waaye in baarlamaankan uu doorasho sameeyo xildhibaanada ma ku jiraa xalka inaad adigu sii joogtaan waa mahadsantahay optionada baarlamaanka muxuu ahay waa badan yihiin inuu asaga wax doorto keliya maaha option opshino badan baa jiro oo kale waxaad yeelaysaa marka anigu waxa keliya hadda ummadda ugu hersan waxaa weeye in baarlamaanka soomaaliyeed xalka uu raadiya waxaa kasii muhiimsan opshanada noo sheeg xildhibaan daahir dee dad dad baa dad baa dhimanaya si xal loo helo opshanada noo sheeg meel lagu sheegaa jirto meesha lagu sheegaayo baarlamaanka dhexdiisa waaye baarlamaanka dhexdiisa aan sheegi doonaa opshanada badan laakiin
dadka soomaalida matishaa ku dhegaysanaya xildhibaan daahir kaseeyo muhiimka waxaa weeye in la joojiyo dagaalada socda hadda socdo in la joojiyo xildhibaan daahir la noqonin in shacabka soomaaliyeed u furan waa baarlamaankooda baarlamaankoodana waa baarlamaan lagu kalsoonaan karo inay muxuu ahay ay ku kalsoonaadaan xabadana ay joojiyaan
xalaha u baahannahay dadka dadka ku dhegaysanaya ee aad matashe soomaaliyeed xal inaan helnaan u baahannahay viyoda lagaa dhegaysana marka xalalku maxaa ka mid ah uu sheegay cabdullahi gooda xudar baarlamaankan ha soo doortaano madaxweyne iyo iyo dabcan iyo iyo dadkii lasoo dooranaya marka xalku muxuu yahay noo sheeg waa hadda waa kuu sheegay opshanada waa badan yihiin baarlamaanka dhexdiisa baarlamaanka dhexdiisaanan ka sheegaya wax hadda aan aan idaacad ka sheega muhiim ma muhiim ma aha
waxbaad garanaysaa xildhibaan daahir maya baarlamaanka dhexdiisaa laga sheegaya baarlamaanka dhexdiisaa laga sheegaya idaacadaha idaacadaha uguma sheego baarlamaanka wixii muxuu shaqada uu qabanayo waxaan ka sheegaa golaha baarlamaankaan ka sheegaya ama haliiga diida ama haliiga ogolaa laakiin walaalkay waa mid sheega optionka midda optionada wada golaha shacabka waxaa lagay qabsoodi maahan waana dembi in la qariyo dadkaad ku matashaan inaydan maqlaan dadku xaqa u leeyihiin xuseen maqal inaanu gudbo xuseen xagee laga aadaya xaaladan cakiran fursadaha kale yaalle la aadi kara maxay yihiin xalku miyo aniga waxay iila muuqataa xaaladda hadda la marayo xal kale uma jeedno aanan ahayn in maxamed cabdullaahi farmaajo in uu xilligiisuna waa dhimaaday inuu kursiga baneeyo dadka soomaalidaana ay isugu yimaadaan in ay arrimahooda ka tashadaan wuu ku fashilmay afar sano kadib xilligiisoo dhamaaday in magaalada muqdisho ay caasimadii dagaalo ka socdaan arrintaasu arrin maaragtay sawir nagu filan la siiyey waaye meel ka sokaysa oo dadku hadda aniga aan ujeedo aqbali karaanna ma jirto marka inuu maxamed cabdullaahi farmaajo uu sida ugu dhaqsaha badan xilka u wareejiyo ciddii xildhibaanaha meesha ugu jira oo dib wareejinayo laakiin aniga hadda hadda wax igu soo dhacayo majeeda cabdullaahi maxamed cabdullaahi farmaajo magaaladan weli balsameyne kasii ah inay magaaladan caadi kusoo noqoto waan gartay xildhibaan daahir gebagabadii aan joognaa dabcan taalada ujeedada xuseen waa mid asan ku gaara waa mid asan ku gaara laakiin xad buu arkaa maxaa kula taadiga waa mahadsantahay doctor xuseen waa mahadsan yahay anigu ma qabo walaxaa fashilmi in la yidhaahdo waxa baa fashilmi waxa waaye meelaan loo noqonin wa wax ma fashilmine wixii naga halaysan aan samaysano wixii naga qaldan aan saxano dagaalka socdana hala daahir fashilka ka weyn in in in in in dagaal dhaco oo sababta dagaalkuna doorasho tahay maxay tahay oo sugaysa hadda doorashada fiir baydhaba la tagay hadda qodobadii ugu dambeeyey waa lagu soo hajiyey doorashada ciddii dalma laha doorashada soomaaliya inay doorasho gasho waa lama huraan erayga fashilkan daba jooga xildhibaan daahir fashilka kale damena sugayda muxuu yahay maxaa fashilma hadday mar doorasho xabada dhacayso
xabada dhacaysa hala joojiyo xabad xal ma aha xabad xal ma aha xabada dhacaysa qalad waaye qaladka hala joojiyo cabdilqaadir waan kusoo noqon karaa haye
cabdilqaadirow xildhibaanku waa mahadsan yahay laakiin arrinka hadda waxaa soomaaliya waxaan malaynaa lifetime jirta hadda xabadda waxay ku bilaabatay musharaxiinta inta soo hartay oo jidkii eraboorka dad boorara watawata ayaa xabad hadda lagu soo lisay magaca xildhibaanku meesha waxa uu ka hadlaayo kama garanayo waan gartay maxaa haray ma garanayo
waxaa here waxaa here waxaa here waa wada hadlaynaa baarlamaankiyaa fadhiisanaaye doctor xuseen dadka guryahooda ha ku noqdaano wixii qaldan markaas fiiri geel gudaa dhexdiisa waxalo lagama qabto waxaan hadda dhacaayo si aan u baarno oo aan xildhibaanadoodii aan hayano aan u go-aan gaarno dadka guryahooda ha joogaana
baydhabaad ku soo olalisay labadii maalmood ee madaxweynuhu qabtana maantay ku eg tahay sideed iyo tobanka sagaal iyo tobanka marka baydhabana hadda miiska ma saartaa maadaahir haddii wixii baydhabo ay wax kasoo bixi waayaan marjaxa waa baarlamaanka hore ogow dalkan baarlamaan uu leeyahay baarlamaanka ayaa go-aan gaaraya aad haliifaadna baarlamaankaa go-aan gaaraya yaasin wiil laga dhimanaya gabar laga dhaawacmay guryaha hala jooga baarlamaanka soomaaliyeed wakti hala siiyo
gooda bare waan soo gebagabaynaa xaggaaga xalka ugu dambeeya
xalka xalka waa in baarlamaankan hawshan uu gacanta la soo galo si uu gacanta la soo galo madaxweynaha ninka hadda madaxweynimadiisu dhammaatay wuu sahli karaa nooca uu ku sahli karo waxa waaye inuu istiqaalo keeno guddoomiyaha baarlamaanka ayaa datuur ku faraaya in muxuu ahaa xilkaas uu la wareego kadibna baarlamaanku inuu doorasho galo dowladdaas la dhisi doono madaxweynaha soo bixi doono dowladda u dhisi doonana ay baarlamaankan u dirto in uu iyadoo aan tarqaadisaysanin in doorasho baarlamaan la galo aniga xasataa in baarlamaankan joogo oo guddoonku jooga iyadu nafteeda soheela waktu ka dhamaada kamid maaha maya kama mid aha baarlamaanka iyada meesha dadka lagu khaldo waa meeshaas madaxweynaha xafiiskiisu hay-ad ma aha madaxweynaha xafiiskiisu waa qof laakiin hay-ad waxaa la yidhahdaa waa xukuumadda waa waa garsoorka waa muxuu ahaa baarlamaanka marka baarlamaankan waddankan waa barlamentarian mar walba waa inuu baarlamaan fadhiyo jiraa doorasho xukuumadda inay qabanqaabiso ayaa laga rabaa doorashadii way ku fasilmeen inay qalanqaariyaan waa caddahay xalaa u dambaysa xabadaa ka dhacday marka meesha looga gudbaayo waa in hadduu ninkaas si saalixa u fikiraayo waddankan inuusan madax ka-aan doonin waa caddahay inuu waddanka badbaadiyo oo sidii kuwii ka horreeyay aysan adduunyo u kharibin uusan u kharibin oo xilka ku wareejiyo guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaankana markaas uu abaabulo in baarlamaanku wax doorto oo mataqaanaa taas ayaa xalka ku jira haddii la gafo waa fursadda u dambaysay oo oo haddii la gafo laga caadayo wixii daraa eesilmigoodka marka taas maba gafi karno taxanihii dheeraa uu soo taxay taasaan tanaasula tanaasula u baxshay laakiin failurkaygi kaas ahaa iyo failurkaygi kaas ahaa inuu dayaeed saaqadnimada uu sameeyey marka waxaa waaye tixanihii muxuuaha fashilkiisa yaanan ku khatimin in baarlamaankana uu awoodi waayo
xuseen macali maxamuud alsiina xuseen si hay-adaha amnigu ay madax banaani u helaan hay-adaha dastuuriga inaysan ugu milmina kale sidee lagu heli karaa si cilmi looga barto in aan mar dambe aysan dhicin ama aysan dhicinba in ciidamada ay mararka qaar ay siyaasadda ku milmaan waa mahadsan tahay runtii de waa arrinta ugu muhiimsan daldhibka dalka oo mar walbeeto dadku ay laga hadlo waxyaabaha ay dadku mar walba jecel yihiin oo ishooda kusoo dhacda waa ciidan dalku leeyahay waana muhiim ciidan dibadda ka ilaaliya ciidan gudaha maratay amnigiisa ilaaliya laakiin ciidankaasi haddii uusan ciidan dastuurka ka amar qaato uusan ahayn oo ciidan shaqsi ka amar qaato uu noqdo ciidan maaha waa maleeshiyaad magac ay kala duwan yihiin inuu saayinku wato iyo inuu dhar qurxan wato iyo muhiim maaha ciidanku waa inuu noqdo ciidan dastuurka fiirinayo markii uu amaro qaadanayo haddii uusan ahayn waa maleeshiyaad meeshaas waa meesha ay soomaaliya dowladaheedii isa soo xigay ay mar walbeeto igsanayeen ay kuna fashilmayeen marka hadda ciidankan hadda aan hadda anaga ciidan ugu yeerno ciidan dastuuri ah lama dhihi karo markaas uma jeedno hadda dhegeheenna wax ku dhacaya amaro dastuuri ah ma aha marka meeshaas waa meesha sarta ka quraysan tahay soomaaliduna waa inay ogaato ciidan waxa loogu yeero haddii uusan dastuur ka amar qaadanaynin ciidan ma aha meeshaas waaye dowlad kastoo hadda ka dhalan doonta inaan yani arrinta ciidan dhidka aanan lala boodin oo lala cadoonin oo wurixdo ciidan maanta waxa dhacay oo kalena samayn karin lixdan iyo sagaalkii dahri dhacayna aan isan dhici karin meeshaas waa meesha dowladnimada soomaaliya ay ka bilaabanta
xildhibaan daahir fursadda xaggaa ugu dambeysa waxaan ilaah ka baryaynaa in rasaatu joogsato oo dadku degenaansho helaan marka halku muxuu ku leeyahay si doorasho loo aado halkan toos u abaarayaa horta marka ugu horeyso madaxweyneyaashii hore iyo musharaxiinta madaxweyneyaalka waxaan ka codsanaya waa had waa codsi aan u dirayo inay dhahaana dadka guryahooda ha joogaan ilaa aanu arrintan halkeeda aan baarno haddaan nahay baarlamaankii dadkaas matalayo kow marka ugu horeyso waa inay baaqaas musharaxiinta uu ka yimaada labo waxaa kale oo aan rabaa waxaa weeye inaan ciidankeena aan damage garaynin sababtoo masar markii uu ka dhacay taxsiirka muxuu mudaaraadkii weynaa xisni waarag lagu ridayo markuu ka dhacay kala ceyrin waxaa kala ceyrinayay waxay ahaayeen ciidankood maalinna lama dhihin ciidankan dastuuri maaha lama dhihin marka yaan ciidankeena annaga naaqasinin oo aan sharabta ka qaadin oo yaan cagcaganin waa ciidan qaran waa waxaa weeye amar la fariyay haddii ay gudinayeen ay gudinayeen laakiin midda ugu habboon waxaa weeye askariyo adna hadilin wiinka oo oo muxuu ahay walaalka oo shibilka oo muxuu ahay mudaaraadan samaynayay adigana wiilyo adigana qori ha soo qaadana waxaa la mudaaraa qalin leey ah qalinkaaga adoo wata adoo boorkaada kor u taagaayo waayo waxaan ugu ogolyahay war waxa halkaa waa naqaanaa dalkan tabarta yar layaan burburin madaxweyneyaashii hore iyo dhammaan guud ahaan musharaxiintan waxaan ka codsanayaa inay dadku u sheegaan in dad guryahooda ay ku laabtaan oo aan iskadabawareeg iyo luuq kalaabasho iyo midna aan la samayn wax ka weynaa dhacay xabadaa laisku riday xabadaa dhacday arrintaasna baarlamaankii iyo iyo hay-adaha dawliga inay baaraanay u baahan yihiin dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin barnaamijkii faaqidaada ayaan intaas ku soo koobayaa oo aan ku eegayna bal muqdisho oo rasaas ay ka dhacayso barnaamijka waxaa igala qaybgelayay xildhibaan daahir amiin jeeso xildhibaan cabdullaahi goodax barre iyo xuseen macali maxamuud amni ka faallooda iyo doctor ahma khayre oo mar dhafa barnaamijka uu qadka ka go-ay laakiin qaybtii koowaad barnaamijka nagala qaybgelaya intaan kulmi doona barnaamijka lamid a waa bahdi faaqidaada toddobaadku ay lehayd nabadged
aad ayuu u mahadsan yahay cabduqaadir maxamed cabdulle oo barnaamijkaasi soo jeedinayay halka warkaasaad ka dhagaysanayseen waa v o a kusoo dhowaada warkii dunida iyo zahre ila nuur madaxweynaha dalka aljeeriya cabdilmajiid tabaane ayaa ku dhawaaqay inuu kala dirayo mudanayaasha aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi oo wax ka yar hal sannadood uga harhsan tahay muddo xileedkoodii shanta sannadood ahayd tabaane ayaa sheegay inuu ku baaqi doono doorasho si loo dhiso hay-ad cusub iyadoo loo marayo doorashooyin ka madax bannaan musuq maasuq iyo lacaga la kala qaato madaxweyne tabaane ayaa sidoo kale sheegay inuu isku shaandhayn ku samayn doono xukuumaddiisa afar iyo labaatanka saacadood ee soo socda mase tabaane oo hore ra-iisul wasaare uu ahaa xilligii madaxweynihii hore cabdilcasiis butafliiqa ayaa loo doortay madaxweyne intii ay socdeen dibadbaxyo lagu dalbanayay inuu ka dego xilka madaxweynihii xukunka hayay hogaamiyaha dalkaasi algeria oo ku yaala waqooyiga qaaradda afrika ayaa sidoo kale amar ku bixiyey in la sii daayo lixdan xubnood oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa mucaaradka oo mudaharaadyo ay dhigayeen dartood loogu qabtay islamarkaana xabsiga loo taxaabay sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii master tabane ayaa sidoo kale sheegay in baarlamaankan uu haatan kala diraya badankoodu ay taageero u ahaayeen madaxweynihii hore ee xukunka laga tuuray cabdilcasiis butafliiqa islamarkaana tallaabadani ay ka mid tahay dib u habeyn lagu sameynayo xukuumadda dalkaasi war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ayaa lagu sheegay in xukuumadda cusub ee madaxweyne biden ay diyaar u tahay in iiraan lagala hadlo arrimaha ku saabsan sidii dib loogu noqon lahaa heshiiskii sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii dowladaha dhinaca milatariga ugu xooga weynay ay iiraan la galeen balse maraykanka uu ka baxay markii uu talada qabtay madaxweynihii hore donald trump heshiiska oo looga dan lahaa in xukuumadda teheraan lagaga hor istaago inay kubciso hubkeeda nuyukliyeerka taa beddelkeedana laga khafiifiyo cunaqabataynta saaran ayaa haatan la doonayaa in dib loo soo celiyo tallaabadan ayaa ka tarjumaysa isbeddelka ku yimid hoggaanka sare ee dalka maraykanka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinkan ayaa carabka ku adkeeyey mowqifka madaxweyne biden ee ku aadan in washington ay doonayso inay ku laabato heshiiskii sida wadajirka ahaa loola galay iiraan ee loogu magacdaray qorshaha wadajirka ah ee waxwada qabsiga haddii teheraan ay buuxiso fulinta qaybtii heshiiskaasi ay ku lahaayeen iiraan ayaa si qabow uga jawaab celisay fikirka maraykanka ee ku aadan arrinka uu kusoo bandhigay master blinkan intii lagu guda jiray kulan dhinaca maqalka iyo muuqaalka oo la yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ingiriiska faransiiska iyo germany aad bay umahadsan tahay zaare cidla nuur oo warkana la socodsiinaysay taasi ayd halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a markana nala dhegaysta heestan
inaan noqono laaqudha sida laba walaala inaan noqono waalidin sida layla iyo qays inaan noqono laaqudha ana lahasha awga malado hurdadaba ana lahasha awga mallado hurdadaba lixda saxabenima nilow la iigu heesa haddabaad igu laadan tahay inaan liito ma og tahay haddaad adigu laadan tahay inaan liito ma og tahay mise waaba lumayo lubku waygu kali
idacaddii fiidnimo ay su wada jira idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo ibraahim xasan garbe danduri waa naga intaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
sida lug iyo faras colaa inaan noqono lama huraan sida laydha iyo roob inaan noqono waalidin sida lug iyo faras colaa inaan noqono lama huraan ana labalabiyo ciil malado hurdadaaba ana labalabiyo ciil malado hurdadaaba